asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha tobanaad oktoobar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhageysan doontaan hadduu ay bahraali ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doonaa wararkii ugu dambeeyey markaas ee ciidamada xooga dalka soomaaliya oo markaas weli dagaalo kula jira al-shabaab gobolada dalkan ah ka socda ayaad maqli doontaan dhinacyada oo arrimahaasi ka hadlaya dowladda oo baaqi kala duwan ujeedinaysa ciidamada ayaan soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka aadan madoobe ayaa kulan qaatay danjiraha dowladda ingiriiska wararkii ugu dambeeya ay sidoo kale dhegeysan doontaan waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qeyb ka noqon doona saaxiib yaal xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa si adag uga hadlay ama uga horreymidba muddo korrinta madaxweyne muuse biix cabdi golaha guurtada ee muddo laba sana ah ay ugu dareen waan idiin soo gubi doonaa faysal cabdiraabi cabdiraxmaan cirro shir jaraad maanta u qabtay magaalada hargeysa si kulna arrintaas uga hadlaya waxaa kaloo maqli doontaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in la xoojiyo dagaalka ka dhanka al-shabaaba caawa ayaad dhegsan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona buugga tacsida allah u naxariistay taliya qaybta booliiska gobolka banaadir janaal farxaan qaroole oo maanta laga furay xarunta barbaarinta caruurta ee ciidanka booliiska soomaaliyeed warbixin ayaa idinka eegana saaxiibayaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona oo caawa aad maqli doontaan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibushisinta soomaaliya axmed macalin fiqiin waxa uu markaasi muqdisho ka daafuray barnaamij markaasi hirgelin ku saabsan arrimaha doorka dhalinyarada iyo sidii markaasi ay muhiim ugu tahay in ay ka qayb qaataan howlgallada iyo sidoo kalente in dalka nabadeyntiisa laga shaqeeyo caawa aad dhegeysan doontaan qodobadaas iyo soo kor ay dhegeysan doontaan saaxiibayaal cabdihaab cabdinqaadir ayaa farsamaaniya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
saxibyaal habeen wanagsan ayaan wadan kala barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saxraadi haddalsan magaalada muqdisho degeysanaysaan qaybaha ugu horrey barnaamijkeena ayaanu gudagelaynaa waxaanu ku bilaabeynaa saaxiibyaal taliyaha ciidanka booliiska ee soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar waa kusoo laabaneynaa aan ku bilaabno somalilan xisbiyada mucaaradka wadani iyo sidoo kaleeto ucid ayaa si kulal uga horyimid muddo korintii labada sana ay markaasi u sameeyeen madaxweyne muuse bihi cabdi walaha guurtida faysal cali waraabe iyo sidoo kale cabdiraxmaan ciro ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ee somalilan waxayna ay ka dhiidhiyeen in aysan aqbalin labadaasi sano ee markaasi muuse biixi loogu daray waxa ay sheegeen in wixii loo gaaro ku saddex iyo tobanka nofembar ee bishii soo aadan in somalilan haddii aysan ka dhicin doorasho madaxweyne muuse biixi aysan u aquusan doonin inuu yahay muuse biixi madaxweynaha somalilan aysan markaas ula mid yahay dadka shacabka ah sidoo kalena wadani waxa uu sheegay waa markaasi gudoomiyaha xisbiga wadaniyey waa cabdiraxmaan cerre in markaa ay dhigi doonaan banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan waxa markaasi ay golaha guursada ay sameeyeen haddaba waxaan ku hormarnaa codka gudoomiyaha xisbiga markaasi wadani cabdiraxmaan cerro
shalay jamhuuriyadda somalilan waxaa ka dhacay foolxumadii ugu weynayd eeyna soo marta intii aynu nidaamka axsaabta badan iyo dimuqraadiyadda qaadannay shalay waxaa gudmadow lagu hubsaday oo gabal baas u dhacay nidaamkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ku dhisnaa waxaa la xabaalay kalsoonidii shacabka iyo doonistii dadweynaha waxaa cirka lagu laalay rajadii ictiraafka somalilan waxaa jar iyo meel dala laga tuuray nidaamkii wadatashiga iyo isla ogolka ku dhisnaa waxaa madaxweynuhu u badheedhay sharci darro dastuur jebin iyo jaliska hornimo go'aanka golaha guurtidu halkii uu xaaladda dalka ka dejin lahaa waxa uu noqday mid uga sii dara oo batrool ku shubay kabriidna ku qabtay xaaladdii cakirayd ee ka jirtay somalilan nasiib darro dalkan jamhuuriyadda somalilan maanta waxa uu galay marxalad mugdi iyo hubantila'aan siyaasadeed waxa geliyey madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye inkastoo aan ka dignay in tani dhici doonto sannado badan ka hor waxaa caddaatay inaannu la hadlaynay nin daweela leeyahay dembi uu badh leeyahay taariikhda waa markii ugu horraysay ee golaha guurtidu tahriibin muddo korin tahriibah ay samayso oo aan lagala tashan daneeyayaasha siyaasadda oo ay ugu horreeyaan xisbiyada qaranku sidoo kale waa markii ugu horraysay ay golaha guurtidu aanay samayn guddi gole oo soo ururisa talada axsaabta qaranka komishanka doorashooyinka qaranka shirguddoonka golaha wakiilada ururada aan dawliga ahayn iyo daneeyayaasha kale ee hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah muddo kordhinta golaha guurtidu shalay u sameeyeen madaxweynaha kumay salayn wakhtiga farsamo ee ay hore u soo jeediyeen komishanka doorashooyinka qaranka ee ku xusan qodobka lixaad faqradda afraad ee xeerka doorashooyinka guud ee koob iyo sagaashan in muddada madaxweynaha taasoo u qoran sidan in muddada madaxweynaha la kordhinayo lagu saleeyo la tashiga komishinka doorashooyinka qaranka iyo tartamayaasha xisbiyada qaranka waxayna soo jeediyeen komishinku doorashooyinka qaranku inay ku qaban doonaan doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan sagaal bilood ma aha in dastuurka jamhuuriyadda somalilan laga dhigo ciyaar ciyaar iyo wax lagu xifaaltamo mana aha inaynu kan been sheegno wixii aynu ku heshiinnay ee ummaddani dhigatay qodobka siddeetan iyo saddex faqraddiisa shanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxa u dhigan yahay sidan haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgeliyada darteed in la qaban waayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka ay muddaxileedkoodu dhammaado waxaa golaha guurtida waajib ku ah inay muddada xilka u kordhiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo doorashaduna ku qabsoomi karto maanta ummadda somalilan ayaan weydiinayaa miyay jirtaa dhibaato amni darro iyo qalalaase xasilooni la'aaneed oo dalkan aan looga qaban karin doorashada madaxtooyada dhammaanteen jawaabteedu waa maya ma jirto waxaan ognahay midhkaas balse waa badheedh iyo xilgudasho la'aan loo badheedhay oo lagu xalaalaysanayo in kursiga ummadda ka dhaxeeya lagu sii haysto hab xaaraan ah oo aan waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka lagu heshiiyey xisbiga waddani marka uu eegay asbaabaha kor ku xusan waxaa ummadda somalilan iyo beesha caalamkaba ee jecel wadajirka ummadda somalilan wax wadalaanshaheeda iyo dimuquraadiyadda somalilan u sheegaya in go'aanka golaha guurtidu aanu ahayn mid ku qotoma dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah sidaas darteed xisbiga waddani go'aankaa wuxuu arkaa mid xaaraan ah oo aanu aqbalayn haddii uu muuse biixi doorashadii qaban waaye haddii uu diiday ergooyinkii kala duwanaa ee sheekh iyo shariifba lahaa haddii uu diiday xal ku yimaada wadatashi wadahadal iyo heshiis daneeshayaasha doorashooyinka haddii uu dadkii shicibka ahaa een hubaysnayn ee samaynayay bannaanbaxyada silmiga ah rasaas u adeegsaday oo uu kibir ku laayey haddii uu diiday taladii ay soo jeediyeen ganacsatada iyo waayeelka dalku haddii uu soo ooday dariiq kasta oo ay somalilan ku xallin lahayd cakirnaanta siyaasadeed xisbiga waddani marna ma aqbali doono kororsiimo xaaraan ah ee muuse biixi dariiqaa dheer ugu soo marmarsooday xisbiga waddani muddaxireedka sharciga ee madaxweynaha somalilan waxa uu aqoonsan yahay inuu ku egyahay saddex iyo tobanka noofembar wixii muddadaa ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doonno kuwa sharciyad ku fadhiya hal xaaraan ihin idig xalaala ma dhasho sidaa darteed xisbiga waddani wuxuu qaadacayaa isla markaana khayru sharci u arkaa muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha xisbiga waddani waxa uu caddaynayaa wax kasta oo ka dhasha go'aankaas muddo kordhinta ee golaha guurtida ee aan dastuurka iyo sharciyadda iyo wadatashi midna ku salaysnayn waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ugu dambayn waxaan fariin u dirayaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan iyo taageerayaasha xisbiga waddani oo aan leeyahay guushu maanta ayay inoogu dhowdahay maalin ay ka dhowdahay ma jirto sida kuca taariikhda guulaha aadamuhu hantiyo waxay ku siman tahay inta aad cagaha dhulka ku xejiso aynu u diyaargarowno doorasho madaxweyne dariiq kasta oo aynu u marnaba waynu ku soo dabaali doonnaa nidaamka sharciyadda iyo hannaanka doorashooyinka ay ummaddani ku heshiisay dhammaan xalalka arrintaa ku saabsan waa qaar inoo furan somalilan ha noolaato rabitaanka shacbiguu guulaysanayaa
dhankiisa hogaamiyaha xisbiga markaasi ucida faysal cali waraabe ayaa ka hadlay muddo korninta madaxweyne muuse biixi cabdi ee golaha guurtida ay somalilan u sameynaa isagoo si kul ugu hadlay kuna tilmaamay inay tahay sharci daraa oo xaaraan ah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي وكريم ما هذا سبحانه وتعالى waxaan maanta jecelnahay markaanu ilaa shalay aanu labada xusbi shirar aan kala go-in yeelanay taageerayaasha iyaguna ay ilaa shalayna sugayeen culaysna nagu hayeen waxaan jecelahay maanta in la wadaagno dalka mowqafka aanu ka qaadanay fidmadii shalayto ka dhacday golaha guurta horta walaala waa ogtihiin maanta duruufaha dalkeena ku jiro iyo adduunkaba maanta maalin inaga xun dadkeena marka la eego maceeshadda iyo marka la eego xagga mawaaqifada oo quluubtii kala tagtay quluubtii dadkeenu kala tegay oo shantaas sana ee dhow ee muuse joogay dalka uu si xun u qaybiyey niyaddii ka dilay wisaarad covid isnawceyshi uu inagu abuuray waataan idiin sheegay laba kun iyo sagaaliyo tobankii aan idhi muuse wuxuu haysa dalka bakhaar dhuu lahaa ka maqnaa horta tiibaa caddaatay muuse wuxuu ka shaqeeyey halku maanta dalka ictiraaf iyo dhaqaale iyo shaqo abuur wixii dowlad lagu ogaa uu ka shaqayn lahaa siduu kursigaa u sii adkaysan lahaa ayuu ka shaqaynayay doorashadii aynu helay samayna koob iyo labaatankii ee labada istarsaarka ahaa uu hawsaamiyey laba sana iyo barhka macga baynu ka helnay maanta maalin ee adduunku inooga soo inooga jecel yahay mayna soo marin waxay taasoo kale ahayd koob iyo sagaashankii marka dalka la xoreeyey aynu dowladnimo ku dhawaaqnay ee xasuuqeynii iyo tacadigeeni adduunka ku cusbaa ee doorasho ixtiraabkii noo dhowaa muuse iyo raggaa imanka qaar ka mid la joogaan ayaa gaagixiyey dagaal sokeeya abuuray maantana tiyoo laynoo soo jeedo oo ogtihiin maraykan inuu shuruucdiisa wax bedelay ood ogtihiin xasan sheekh inuu ka muraadadaacay wuxuu ku hadlayay maalintii dhaweyto ee ahayd inaynu ka faa'iidaysano wanaaggaa iyo qulubtaa inoo soo jeysatay ayuu muran ina geliyey kursi aanu wadi karayn oonu bashiishankeedii lahayn oonu hadalkeedii lahayn oonu gacanteedii lahayn inuu sii fadhiyo sidaa awgeed waa kii kala diray komishankii waa kala diray waatan waxaan ogey intaan irga dirnay intiinu irga dirnay koob iyo soddon isku jira xulka reer somalilan oo daadifeeyey wuxuu daadifeeyey labadiisii guddoomiye kii guurtadiyo kii baarlamaanka ayuu daadifeeyey haddana wuxuu daadifiyey baamish jarigii waa lagala qustay ergo warkadah warkadah warkadah waxaas shaydaan baa u sacabtumay waad arkayseen shalayt wuxuu ku hadlayey badhbadhaanay badhbadhaanay u shaqaadiyey kibirka halku maraya quruur baa galay sidaa awgeed shalay wixii ay gaadheen guurtidu waa fidmo sharci maaha waa fidmo waa fidmo sharci maaha waxa weeye duruufo lagu kordhiyaa oo dalka ka taagan oo abaaro iyo dagaalo ma jiraan duruufta qura ka taagna waxay ahayd tio diley ku dhacay dibudhac dileygiina commishanka ayaa xaquleh laynkii bay soo sameeyey time lankii sagaal bilood bay yidhaaheen oo saddex bilood ay ku dareen markii berigii hore ay ku hore korsan jireen way soo marmarsoon jireenoo dee dadka wadatashaa la samayn jiroo annagaa lanoo yeeri jirayoo golaha laga doodi jirayoo wixina may dhicin fidnimo laynagu soo tuuray ayay ahayd sida awgeeda fidmadaas haddaan labada xusbinahay iyo taageerayaasha iyo bulshada dadka reer somalilan ee xitaa aan asxaabta midna ku rijiskaleen waxay u arkaan xaaraan maga xaaraan bay naga ti dalkayga kas- wax ka soconaya labadaas sanado ka wax ka soconaya beertiisa ka socoto laakiin somalilan sharcigaas ka soconi maayo waan xaaraan inta waxaa noo raaca saddex iyo tobanka noofembar haddii ilaahayna gaarsiiyo waa waktigii distoorigahaa ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa laga- uu sheegayey inuu waktigu ka dhacayo doorashadu dhacaysay saddex iyo tobanka noofembar wixii ka dambeeya haddaanu nahay labada xusbi ee macaaridka ah uma aqoonsanin inuu madaxweynehii dalka ka yahay xukuumadna weysiina ma aqoonsanin adduunka waxaan uga baaqinaa inay wax alaa wixii kontaadka ay la leeyihiin saddex iyo tobanka bisha wixii ka dambe haddaan ilaahay caqli u soo celin inaanay la macaamilin annaguna insha allahu tacaala tallaabooyinka qaadi doonno inay dowladdiisa aanay tusno inaanay aanu ogoleen gadaal baanu ka soo sheegi doonaa actionsan qaadan doona waxaa la yidhaha shacabka reer somaliland maanta way ogtiin geeska waxa ka socda way ogtiin soomaaliya si u dadaalayso maanta way ogtiin xasan sheekh inuu hadda o- codsaday in hubkii laga qaado hubka alweha laga qaado waxaan leenahay horta marka hore adduunka hubkaasi qabaa'il buu gacanta u geliyaa dowlad soomaaliyeed oo ciidamo midaysanaya ma jirto hubkaas waxaa waa fidmo kale inaan laga qaadin ma leen soomaalina waxaan leeyahay hubkaasi shabaab iyo uma socdee adaa lagu urursanaya kaalintaasna waxaa baneeyey muusa baneeyey markuu innaga madaxa isku keen xiray inuu adduunkii ka hadhnay in gudaheeni ka hadhnay in shacbigeeni baylihinay in maanta shacbigeen baylah yahay biyo aanu haysan reermiyigeena baktiriyaan ee wax dowlada oo ku hamiinsa aana jirin dee kala doorta inaynu qaran noqonno oo wixii aan u dhimanay een u gaajoonnay aynu ka dhabayno iyo inuu dee aan noqonno dukaan uu leeyahay muuse ha lagala doorto ama lagala doortan shacbigiyaan idin kala qaybinin faamli baynu nahay faamli baynu nahay qabiil ma nihin qoomiyada kale ma nihin dad iswada dhalay iswada yaqaana xid iyo ehel baynu nahay maxamed siyaad bara waxaa ka xun qofkeena kala qaybiya maxamed siyaad wuu ina wada diliyey inamuu kala reebeen wuu ina mideeyey ka ina kala qaybiya ayaa dadka xun waxaan leeyahay markaa ilaahay subxana wa tacaala nabadda inoo ilaaliyo salaanta badiya xi- soo celiya rixmka soo celiya muxabada soo celiya wanaagga isbara culimmadii waxaan leeyahay dee sheekha la hadla culimmadii waxaan leeyahay dee masaajidada ku dara wadninkan u tago waxaa jira waan ummaddan masaakiinta ah ee in waxba aynu siinin ee iskuulka iska bixisa ee biyaha iibsata ee nalka iibsata ee caafimaadka iibsata subxaan allah ha barakicin dheh ha barakicin laba jeer oo horaad barakicise maanta ha barakicin dheh ilahay waxaan ka barya ilahay dalkeena khayr ku reebiyo nabadda ilaahay inoo ilaaliyo muxubadiina isku adkayo waad dhashaya waxa weeye hadalkay waxaan ku soo dhammaynaynaa shacbiga ogaada anagu intaasaan dulqaad keennay go-aankaa uu gaadhay saddex iyo tobanka bisha wixii ka dambeeya inaan ogoleen aqoonsaneen wixii dhibaato dalkaa ka dhacda maanta mas-uuliyadda waxaa dusha ka saarantahay muuse bixi if iyo aakhiro ilaahay ka markhaati subxaana wa tacaala idinkoo ka markhaataada isagaa mas-uuliyad ka ah wixii dalkaa ka dhaca qulqulad ka dhacda nabad xumo dheer ka dhacda ka- qalalaasa ka dhacda isaga ayaa if iyo aakhirba ka mas-uula asalaamu calaykum shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheedu u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisalayn iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa haddi dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koretiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
dhexe barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saacraadiha dalsani magaalada muqdisho ayaa nasa soo gaaray saaxiibyaal taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in la xoojiyo dagaalka dhanka al-shabaab oo lasii wada soo kalena wuxuu markaa u sheegay shacabka soomaaliyeed ciidamadaba in ay ka qayb qaataan shaqooyinkii markaas uu hore u waday allah unaxariista taliyihii booliiska gobolka banaadir farxaan qarool oo markaas qarax lagu dilay lixjaar ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay in markaasi dagaalada marka al-shabaab lagula jirna uu yahay mid shacabka soomaaliyeed ay ciidamada garab ugu baahan yihiin
waxaan taariikhdu tahay labada bisha oktoobar waxaa xarunta dhexe ee headquarterka ciidanka booliiska soomaaliyeed isugu yimi taliyaha taliya xigeenada hogaamada fadhiyada madaxa bannaan iyo dhammaan saldhigyada magaalada muqdisho iyagoo isaga tacsiyadeynayay geeridii naxdinta lahayd oo ku timi sareeye guuto farxaan maxamuud aadan oo shalay lasoo aasay ilaah isagana jannadii inuu ka waraabiyo ciidankana uu u noqday intiisa kale tusaale fiican baanu sugunnimaanu ka wada hadlaynay waxaan kaloo isu sarnay oo meeshii uu ka baxay iyo shaqadii uu ku baxay inay sideedii u soconayso oo ciidanka mxuah booliiska soomaaliyeed darajo kasta hala ahaado gobolku raba ha joogo dowlad goboleedku raba ha joogo inay hawshii uu ku dhintay meesheedii laga sii wado oo weliba lasii dardargeliyo oo muxuu ahaa ay ka muuqato ciidanka booliiska soomaaliyeed inay kasii qaadaan geesinimo iyo go-aan qaadasho adag iyo ka qaybgalka dagaalka lagula jiro nimanka argagixisada ah waxaan kaloo iyadana isugu sheegnay inaan ciidanku ay la shaqeeyaan bulshada ay wada shaqeeyaan sida la ogsoon yahay ciidanku waa farsamo waa technicians laakiin dadka la rabaa inay shaqeeyaan ee dowlad goboleedyada xarunta dhexe magaalada caasimadda degmooyinka dhammaan in dadka jooga ee ku nooli amniga inay ka wada shaqeeyaan iyagoo booliiska la shaqeynaya oo muxuu ahaa ay gacan ka helayaan si wada jir ah isku mid ah isku qadiyada in muxuu aha shacabka iyo booliiska iyo heedaha kaleo amnigoo dhan iyo dowladduba si ay uga qaybgalayso muxuu ahaa in laga soo ka wada qayb galaan tan afaraad iyaduna aan meesha kasii sheegna waxa waaye shalato madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu tacsi u diray ummadda dhammaan soomaaliya wuxuuna aada uga hadlay argagixisada iyo aathaarta iyo dhibaatada ay dalka ku hayso ayuu aada uga hadlay anagu ka mas-uul ahaan inaanu muxuu ahaa madaxweynaha aragtidiisii iyo warkiisii caddaa inaanu ciidankaanu xukunno sii gaarsiino hogaamada fadhiyada saldhigyada dhammaan fariinta uuna faray inaan iyaguna sii gaarsiiya si iyaguna ciidankooda ay u sii gaarsiiyaan intaasaanu maanta muxuaha ciidanka booliiska soomaaliyeed xarunta dhexe ee laga maamulo booliiska dalka aanu isugu nimi
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaraadi hadalsan ayaa degeysanaysaan saaxiib yaal markaana wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib ujeedinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa daafuray kulan howleedka horumarinta nidaamka diiwaangelinta madaniga wasiirka ayaa waxa uu markaas furtaan ku helinaya gudoomiyaha gobolka banaadir aduunka muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaale waxaa maanta markaasi u furay kulan howleedkan oo markaasi ah in uu socodoono muddo afar maalin oo waxaana loogu arinsanayaabaa layidhi idan markaasi helidda nidaam diiwaangelin iyo tirakoob qaran wasiir arrimaha gudaha iyo dubshinta xukuumadda soomaaliya oo markaasi madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida wasaaraddiisa iyo dowladduba ay ahamiyad u siinayso nidaamka isagoo markaasi xusay in markaasi nooleynta adeegyada diiwaangelinta madanigana waxa ay ka mid tahay buuran qorshayaasha hortuminta u leh xukuumadda federaalk ee soomaaliya
runtii maantay workshopkan aada ayuu soo qabanqaabiyaashii iyo waaxda iyo hay-adda u n e c a oo maaragtay iyaduna maalgelinaysay way ku mahadsan yihiin aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa iyo waaxda wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan diiwaangelinta madaniga ah iyo statiskada muhiimka ah runtii waxaan u malaynayaa backgroundka xeer golaha wasiirada number boqol soddon iyo shan oo soo baxay shantii bishii sideedaad laba kun labaatan iyo kowdii oo lagu ansixiyey siyaasadda qaran ee diiwaangelinta madaniga iyo statiskada muhiimka ah ayaa bays u ah shirkeenna maantay kaasoo qoranaya in stakeholdersk oo dhan ama hay-adaha qeybta ka ah owshaan wasaaraddu wixii shuruuc iyo siyaasaad iyo waxaasay qabataan laakiin dowladaha hoose ayaa shaqadan fulinteeda iska leh laakiin dalku waa hal dal in xogtaasi ay meel centra ay leedahay oo la soo geliyo cid walba ay soo geliso hay-adaha kala duwan ay khuseyso marka runtii bayskaasaa u ah hay-adda u n e c na way ku mahadsan yihiin kulankan marka maanta waxaan rabnaa inaan dib u soo nooleyno wuxuu ujeedkiisu yahay meelaha qaarkood waa laga yaaba inuu ka nool yahay laakiin wixii hal dal oo isku xiran oo kale uma qaabaysna marka waa dib u soo nooleynta diiwaangelinta madaniga ah oo midaysan waxayna ka mid tahay qorshayaasha hortiminta u leh xukuumadda federaalka soomaaliya wasaaradda ayaana fulinaysa siyaasadda qaran oo fulinaysa siyaasadda qaran iyo dibuyugileeridda nidaam casri ah oo diiwaangelinta madaniga ah waxay ku howlan tahay ama hawsha maanta iyo wixii ka bilowda aan qabanayna wada tashiyaasha aan ka soo bixi doonana waxay ka mid tahay sidii loo heli lahaa shuruucdii lagu hagi lahaa nidaamka casriga ee loo dhanyahay oo hadda sharci draftigiisu uu diyaarsan yaha jira oo aan u malaynayo in shirkan lagu soo bandhigi doono oo wada tashigiisana uu baahsan yahay oo la raba in la baahiyo oo sharcigaasi inbutka loo baahan yaho dhan in lagu wada daro sharcigu waa sharci muddo annaga naga dambeyn doona nolosheenna ka dambeyn doona marka sharciga noocaas dalkuna yeelanayo dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo kulli iyo ilaa tuulada sarfiskaan inuu gaaro waayo marka sharcigii waxaas hagi lahaa iyo adwaarta la kala qaadan lahaa sharcigaas maaragtay in sidii loo heli lahaa ayaa shaqadiisu ay qeyb ka tahay oo draftigiisu diyaarsan yahay sidoo kale sidii sare lagu qaadi lahaa isku xirka hay-adaha kala duwan ee hawshaan ku howlan ama hawshaanay qeyb ka soo gelaya dalka soomaaliya waxaa dilay in wasaarad ama hay-ad ay la cararto shaqo ka wada dhexaysa ummaddii marka sidii hay-adihii kala duwanaa iyo danayaasha kala duwan iyo stakeholderska kala duwan ee hawshaan soo gelaya sidii la isugu xiri lahaa oo laisku loo heli lahaa si danta qaranka marka u dambaysa waxani waa dadka dhashay oo la diiwaan geliyo dadka dhintay oo la diiwaan geliyo dadka guur guurka oo la diiwaan geliyo dhimashada oo la diiwaan geliyo iyo dadka isfura statisticadan iyo diiwaangelintani inta badan meelahaasi ku ku dhex wareegaysaa marka waxaasna gobol iyo degmo iyo tuulo iyo caasimadii kulli waa ka wada dhacayaan inay noqoto marka qaran isku xiran oo waxaasoo dhan hay-adihii ku shaqada lahaa la isku keeno iyo sidii loo abuuri lahaa barnaamij electronica oo quseeya diiwaangelinta madaniga oo halkaa lagala socdo dalka yaa dhashay sanadka laba kun iyo labaatan iyo laba laba kun iyo labaatan iyo saddex yaa dhintay halkaas liistiga in la gesho oo waxaa weeye qofka dhimanaya xitaa waa in certificate lagu aasay inuu leeyahay waay maaha dadka markay dhintaan inta lala boodo meesha ugu sokaysa lagu aasayo adduunka sidaas maaha waa mayd kastaa wuxuu leeyahay sida dhalashadu warqad ay u leed u leeyahay isaguna marka ayana waa middaas siduu loo abuuri lahaa barnaamij electronica oo soomaaliya laga caawinayo dowladda federaalkana qaybteeda ay ciyaarayso dowlad goboleedyaduna ay qaybteeda ku lahaanayaan diiwaangelinta dee halkaasaa la soo gelinaya liistigii waxaana ka wada faa'iidaysanaya waa cid walba gobolka banaadir dee daatadiisii uu soo geliyey waa la arkayaa dalkii oo midaysan puntland waxay soo gelisay waa la arkayaa soomaal eh, macnihii gol galmudug dowlad goboleedyadoo dhan wax kastoo ay soo geliyeen halkaasaa laga arkaya marka dalka yaa ku soo kordhay sanadkan yaa dhintay waxaasoo dhan halkaasay ku jiraan waxaan runtii doonaynaa in hay-ad walba oo qayb ka ah ay kaalinteeda ka qaadato oo mas-uuliyadda saaran sideeda u gudato si loo helo adeeg casri ah qaran oo dhammaystiran hay-adahan hadda la isku keenay oo dhammay kulli qolo walbaaba meel bay ka soo gelaysaa waxaa weeye haddii aan kulli la wada qaadinna oo meel ay ka dheelisana runtii dee systemkii la rabay inuu hirgalo dhaawac badan baa soo gaaraya oo wax dhammaystiran ma noqonayo waxaan runtii rabaa inaan ku soo gunaanado waxaan bogaadinayaa dadaalka iyo wada shaqaynta kooxowleed kooxowleedka qaranka ee diiwaangelinta madaniga ah aada iyo aad bay u mahadsan yihiin shaqadan steering committeega kasoo muddada kasoo shaqaynayay waxaan rajaynaynaa wax dan gaara laga leeyahay maahan waa wax qaranka la rabo in lagu adeego wiilka iyo gabadha yartahay oo dhalanaya ee, guurka dhacaya waxaasoo dhan inay faylal noo leeyihiin sida adduunka casriga ah. aan ku noolnahay ilaan annagu jasiirad adduunka ka gaara kuma noolin caalamkaas weyn siduu u dhaqmo wax u diiwaan gashado ayaana laga rabaa annagan inaan u diiwaan gashanno marka taasi danahe danteenoo dhan baa ku wada jirta maan dowladda federaalkana gooni uma wadato ee, dowlad goboleed gaarana gooni maaragtay loo riixi maayo dhammaan waa shaqadaas aan wada leenahay waxaan runtii rabaa inaan ku soo gunaanado afarta maalmoodoo workshopkan uu socdo inaan rajaynayno in ujeedooyinkii laga lahaa laga gaaro oo ah in nidaamka diiwaangelinta madaniga iyo statistikada muhiimka ah uu noqdo mid dhaba yeesha wado yeesha oo qofka wasaaradda jooga galmudug ama wasaaradda jubbaland jooga ama south west waxaa weeye oo qaabilsan nidaamkan iyo gobolka banaadirba in nidaamkani uu hirgalo oo socdo dan baa ugu jirta kulligeen dan baan ugu wada jirta marka si shaqadeennaas ay nugu qurxoonaato oo shaqo qaran ay u noqoto waxaan rajaynaynaa afarta maalmood in contribution fiican laga geysto dee waana dad khubaraana waana la joogaan oo soo bandhigi doona baresitenshinno iyo bal adduunka aan ku noolnahay sida uu wax u samaysto aada iyo aad baa u mahadsantihin shirkuna waa noo furan yahay. waa mahadsantihin
xibiyi gabagaba barnaamijka ayaanu ku saqinay saxibaal buugga taxsida ah taliyihii booliiska oo ah taliyihii qaybta booliiska gobolka banaadir farxaan qaroole ayaa maanta laga furay maanta xarunta barbaarinta caruurta ciidanka booliiska soomaaliya warbixin arrintaas ku saabsan faadimo cabdiqaadir xasan ayaa imaasa
iyadoo shalay magaalada caasimadda ee muqdisho asqaran loogu sameeyey allah u naxariistay taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan qaroole ayaa buuggiisa tacsida laga furay xarunta barbaarinta caruurta ciidanka booliiska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxaa buuggan tacsida kasoo qaybgalay ehelada marxuumka qaybahooda kala gidaysan iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed sida ay sheegeenna buuggan waxa uu furnaan doonaa ilaa maalinimada khamiista ah markii gogasha buugga tacsida la gudagalay waxa ugu horeyn lagu bilaabay qur-aan iyo duco iyagoona wadajir alle ugu bariyey in naxariistiisa janno ka waraabiyo taliyihii hore qaybta guda booliiska gobolka banaadir allaha u naxariistay inta kale la dhimatay hadalka ayaa la gudagalay ugu horeynna waxaa hadalka qaatay qaar ka mid a ehelada marxuumka oo dhankoodana ka tacsiyadeeyay geerida ku timid marxuumka tacsida jenaraalka aad iyo aad iyo aad loo jecel yahay ee qarankiisa ka baxay ee soomaali ka baxay farxaan maxamuud aadan dee waa nin inugu qaaliya sidaa daraaddeed insha allahu tacaala gogoshaani sida dhaqanka soomaalidu ay tahay waxaa weeye haddii qof adduunka uu ka tago qofkuna qof qaaliya yahay nidaam waxaa jira soomaalida dhaqankeeda ah caa'ilada ama dadka familka oo ka soo jeeda qofkaasi inay gogol dhigaan buugga tacsida furaan ummadda kale soomaaliyeedna ay uga soo tacsiyeyso arrinka nuucaas ayuu mataqaanaa ayuu daaran yahay farxaan waa nin qaran soomaali oo dhan iyo muslimiinta o dhan buu ka geeriyooday sidaas daraaddeed waxaanu doonaynaa haddii ilaah yidhaahdo asxaabtiisii dhallinyaradii saaxiibadiisa ahaa haddii alliku ciidamada qaybahooda kala duwan haddii alli ku runyahay dowladda qaybaheeda kala duwan dhammaan nuuc walba ay yihiin dhaqanka soomaaliyeed iyo qabaa'ilada soomaaliyeed gooshii waa ay furan tahay soo dhowaada noo imaada haddii alli ku runya nagala qayb qaata haddii alli ku runya hawshaa meesha taalla jenaraal farxaan keeridiisii tacsidiisii baan maanta isugu nimid oo aan meesha maanta ka furnay waxaan leenahay kitaabkiisii midgta allah ka siiyo ilaahay how naxariisto jannatulfirdowsa allah ugu bishaareeyo waa u ducaynaynaa ducaan meesha ugu keenay qur-aan akhrisan isugu nimid waa inay furan tahay maanta axada isniin talaada arbaca ilaa khamiis kolba hadda wakhtiga hadba sow noqdo waxaan u sheegaynaa marka inta waxweynta ah inta walaalaha ah intii maxaa tidhaahda ay u ducaynaysay inay tacsidii maanta furan tahay oo aynu meeshaan ka furnay gurigii aabbihiis iyo hooyadiis iyo ahalka uu ka dhintay farxaan maxamuud aadan tacsidiisii oo maanta nooga furantay meesha la yidhaahdo xarunta agoonta booliiska soomaaliyeed oo halkaas gogoshii tacsida ay ka bilaabantay ayaan ugu baaqaynaa cid kastaaba ciddii ka soo qayb geli kartaa inay ka soo qayb gasho gogoshuna waa u furan tahay kulan ducaah oo gogoshu ku furantay inaa lilaahi wa inaa ilayh raajicuun kullu nafsin daa'iqat almowt waxaan fadhinnaa gogoshii tacsida jenaraal farxaan allaha u naxariisto allaha u naxariisto ahalkii iyo qaraabadii waalidkii ilmihii kulli waxaan leenahay samir iyo iimaan allah ka siiyo annagoo dhanna samir iyo iimaan allah naga siiyo maantay gogashii tacsida oo haweyntii habargidir ay isugu timid iyo qaraabadii kale oo maaragtayy soomaaliyeed ayaa meeshaan ka furantay maantay oo axad ah sidaasaan marka ogeysiinaynaa maaragtayy dadka oo samajeclaha iyo ahalkaba ilaahay ha u naxariiso nin dhallinyaraha oo firfircoon oo maaragtay runtii jiilkan maanta soo baxayo oon saraakiisha qaranka ah buu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariistii ilahay inuu ka waraabiyo isugu yimaadeen duubabka beesha habargedir saraakiil dhammaan gobashan waxaa loo furay tacsidii jenaraal farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole allah u naxariistaan leenahay waxaa uga tacsiyeyna ummadda soomaaliyeed oo u shaqaynayey waxaa uga tacsiyeynana beloweynta hawiye waxaan isaga tacsiyeynaa annaka habargedir oo hadda duubabkaa fadhina waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir inaa gogashii tacsiyada maanta la furay jenaraal cali gaab waa taliyaha xarunta barbaarinta caruurta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhankiisa hadlay ayaa ka tacsiyadeeyay geridii ku timid marxuumka waxaana waa la uga baryay in naxariistiisii janno uu ka waraabiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ugaasyada iyo nabadoonnada iyo suldaanada aan ka duceeyey anima ka ducaynayo ani fikirkaas ka duwanaan qabaa farxaan maxamuud aadan sariir uu jiifay kuma dhiman waxaan nabadoonnada iyo madaxda habargeir u sheegayaa kuwa qarankana u sheegayaa cid walba oo dani ka hayso dalkaanna u sheegayaa meeshii qaranku uu mariyo farxaan saraakiisha dhiggiisaa oo dagaallada ku dhimanaysana inay marayso madaxweynaha dalka ahna taliyaha ciidanka ma tilmaamayo waa nin aqoon badan leh waxna ka yaqaana ciidanka wax badanna akhristay anigu waxaan leeyahay farxaan waa dhiman lahaa waana dhintay kuwii uu diray asagu dagaalka u diray aa nool isagiina wuu dhintay kuwo badanaan aniga isagu dirnay way nool yihiin hadda maanta waxaan leeyahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa madaxda qarankana ka rajaynayaa inuu heli doono jananku wuxuu dhintay jenaraal farxaan maxamuud aadan taliyihii hore ee qaybta guda booliiska gobolka banaadir allah u naxariistay ayaa ku geeriyooday qarax miino oo lagula eegtay deegaanka basro oo dhaca gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanayd istaafkiisa iyadoona uu ku geeriyooday askari sidoo kale ka mid ahaa ee ilaaladiisa waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay wariye ka tirsanaa warbaahinta qaranka ee kasoo warrami jira halkaasi faadumo cabduqaadir raadahay tibiga dalsan muqdisho
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaanadood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
gudahaan caawa barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saacraad dex dalsan magaalada muqdisho qartan dhegeystaha waa nagintaa barnaamijka halkiisa intaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo